waxaan falsine waa mahadsan tahay warqadaas waxaan u arkaa siciid iyo qabdajeexi iyo keligi talisnimadii uu waday inay hadba meel ka tusayso ragga ka aragtida duwan oo waxa khaldan uu wado war waxa aan ka wada hadalno oo aan wax iska weydiino dhahaya in uu hadba dhinaca ku dhufanayo marka warqad waxaan u arkaa oday wareersan oo hadba dhinac wuxuu ridayo kasoo baxday waxaa laydinku eedeynayaa rabsho ama shaqaaqooyin shalay ka dhacay magaalada garowe marka lug intaa la eg ayaad ku lahaydeen shaqaaqadaas gaar ahaan adiga walaalay shaqaaqada garowe ka dhacday mas-uuliyadeeda waxaa lahaa siciid cabdulaahi deni annagu ma lahayn annagu guryaha iyagaan joognay ciidan ciidamada dawladda ka mid ah oo oo oo meel degan buu siciid weeraray isagaana falka lahaa annagu wax aan hadda garanayno oo siciid ku kalifay inuu ciidankaa weerarana ma jirin marka dembiga iyo mashaqada xalay shalay garowe ka dhacday mas-uuliyaddeeda siciid cabdullaahi deni baa leh adiga hadda xaggee joogtaa
anigu haddeer magaalada garowe waan joogaa saacaddan ila hadlaysa gurigaygaan joogaa laakiin hadda magaaladan joogaa
walwal intee la-egaa ka qabtaa in ciidamada amniga ay ku xiri karaan
wallaahi walaalay ciidamada amnigu waxay xiraan qofkii dambiile ah haddii ciidamada amnigu ay wax xirayaan waxay xiri lahaayeen ninka xeer ilaaliyaha ah oo hadda warqada warqada akriyayay bay xiri lahaayeen laba jeer baa maxkamadaha dawladda puntland corruption kusoo eedeeyeen baarlamaanka puntland baa wuxuu u diiday xasaanadii oo celiyey siciid baa soo qortay oo digreeto kusoo magacaabay sifo sharcigana kuma fadhiyo ma xeer ilaaliyo uma aha haddii cid xirid u baahan ay jirto ninkaasaa la xiri lahaa siciid keensaday ura keensaday lana ogaa inay isku xaafadna yihiin nin wixii la dhaho dheh yeelayana uu yahay ninkaasaa xarigiisu wax tali laha hadii la xirayo dambiile ah marka ma waxaad leedahay ciidamada amniga aniga ima soo aadi karaan sifo sharci darteed mise awood ciidanaad is leedahay waad isticmaalaysaa
wallahi may walaale awood ciidan ma jirto magaalada garowe waan joogaa de nin madax ahaa oo dawlad kasoo shaqeeyey staff uu leeyahay staff waan wataa laakiin ciidamada dawladda ee amnigu qofkii dembiile ah oo dembi galah bay xiraan magaalada ciddii dembi ka gasha in la xiro ama magaalooyinka puntlandba waa wax dee sharciga ah marka dee sifo sharciga ay igu soo aadaan nin siciid la yimi oo isagu dembiile ah oo xaafad ahaan ula yimi warkiis ma noqonayso sifo sharci ah marka sidaasaan u leeyahay marka marka laga soo tago istaagtaagan iyo xabad maaragtay magaalada dhexdeedii in rasaas la isku weydaarsado maxaa xal ah ma aha dhaqankaas dhaqan puntland lagu yaqaanay ama garowe lagu yaqaanay maxaa is leedihiin arrintan waa lagu xallin karaa
walaalay waa runtaa wixii lagu xallin lahaa waa sheegnay madashii maalintii dhaweyd iyo siyaasiyiintii hameenkii dhaweyd shir jaraa-id bay qabteen qodobay soo saareen qodobadaasaanu ka mid ahayn waxaanu u aragnaa arrinta puntland siciid alaabta uu qabdajeexinayo sanduuqyada uu qabdajeexinayo oo laamiga aan mari karin oo dhuumashada uu ku wado oo hadda meel kala dusayo inaysan sifo sharciga ahayn inaysan sifo sharciga hadhow soo bixi doonin in puntland wada wadahadal laga galo waxyaabaha kala aragtiduwanaanta ah oo laysku hayo in siciid soo fadhiisto ummadda la hadlo wax laisweydiiyo wixii garal laysku garaabo aragtida aan qabnaa aragtidaas weeye falastiinay waxaa laydinku eedeynayaa inaad xamar ku xiran tihiin oo dowladda federaalka ahi aad ka amar qaadanaysaan eedeyntaasay idiin soo jeediyeen maamulka puntland walaalay annagu jagooyin ma hayno dowladda federaalka ana waa dowladdii soomaaliya ee federaalka ah weeye iyaduna amarna ma soo siiso oo amarna ma siiso oo dee mandate ay amar nagu siiso maba lihin oo niman shac siyaasiyiina oo oo waxaan nahay soomaaliya siciid iyo talaxumadiisa iyo waxa uu wado siduu sharciga oga dhigi lahaa buu dadka ku qalbayaa wuxuu leeyahay nimankaa dawladda soomaaliya baa ka dambaysa marka annaga iyo dawladda soomaaliya wax xiriir ah oo aragtida puntland aan ka qabno oo aan sheegayno iyaga iyo beesha caalamkaba u sheegayno aan ka qabno aan ahayn oo naga dhexeeyaa ma jiraan